Hay'adda Wawa ayaa degmada Carmo tababar ku saabsan mas'uuliyadda iyo shaqada uga soo gabagabaysay qaar ka mid ah howlwadeennada golaha deegaanka ee degmadaasi. Tababarkan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa waxaa howlwadeennada lagu barayay mas'uuliyadda shaqo oo ay u hayaan bulshada deegaanka. Khadro Maxamed Axmed oo ka socotay hay'adda Wawa ayaa ka warbixisay muhiimadda uu lahaa tababarka.
iyo meelaha ay kasoo baxeen sida xilkasnimada le iyo sharafta le maaragtay ay labada casho u joogeen waxay ahaayeen runtii dad ay ka go-an tahay waxaan loo doortay kamidho dhalinteeda iyo inay helaan aqoon dheeriya Een, waxay ahaayeen dad garanaya shaqadooda iyo waajibaadkooda haddii ay noqoto waaxyahooda iyo siday u qeexayeen iyo hadday noqoto sida ka qayb qaadashadooda Een, waxay ahayd laba cashoo aada iyo aad u qurux badan farxad leh aanu xiisaynaynay inaanu sii joogno laakiin wakhtiga iyo duruufta ay noo saamixi weyday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan wakhtiyo badan oo kale soo noqonno isu nimaadno waa u mahadnaqaynaa guddoomiye maxamed cali shire mar labaad iyo mar saddexaadba Een, waxaan halka guddoomiye een, la wadaagnay s- sanadkii hore oo aad joogtay waxaa jirtay bawaag la sameeyey een, oo aad ansixintooda adigu wax ku lahayd bawaagtii laba kun iyo koob iyo labaatan baa mar labaad la rifaysgareeyo dib loo eegay marka cidda waxyaa ay khusayso iyo cidda ay khusayso iyo adigoo maamulkii ahoo cusubba wixii kaa dambeeyo gruubkii kaa dambeeyey ku dareen inaanu haddii ilaahay yidhaahdo idinla wadaagi doono oo buuggii horumarinta degmada ku jiro oo buuggii cashuuruhu ku jiro oo buuggii resource mobilizationka ku jiro Een, taasna insha allahu haddii aanu noqono waa idiin keenaynaa Een, wada shaqaynna waa idiin ballan qaadaynaa insha allah intaanu meesha joogno maxamed cali shire guddoomiyaha degmada carmo oo soo xiray tababarka ayaa u mahad celiyey hay-adda wawa isaga oo kula dardaarmay in shaqaalaha ku dabaqaan shaqadooda Eh, aad iyo aad baad u mahadsantihiin organisationka wawa oo horeyna degmadan shaqooyin baaxad leh uga soo qabtay saan hore u sheegnay Eh, haddana u- eh, aan nasiib u yeelanay innaga oo consol leh oo shaqaynayna inay mar eh, aqoon kororsi ka samayn eh, shaqadan aynu hayno hayno Eh, waa innaguna waa dhiboonaynaa dadka in u shaqaynona- u shaqaynayaanna waxbaa ma garanaysaa nuqsaan baa ka ka jiraysa shaqadooda marka waa muhiim in la- wax la raaco oo qofku eh, sharcigu waa wax la isku ilaaliyo wey oo adigana ku ilaasha qofkana waxa weeye eh, eh, ilaaliya eh, muwaadinka aad u shaqaynayso iyo hagistii shaqada iyo noocyadeeda kala duwanaa oo waaxihii iyo magaranaysaa habkii golahu wada shaqaynayay iyo habkii ma- eh, fulinta ay goluhu wada shaqaynayeen iyo habkii waaxyada degmada eh, aynu wada shaqaynaynay iyo habkii deegaankii iyo no dhammaan dakhligii iyo wax walba waa la taabtay wax kasta oo horumarinta degmada ah waa la taabtay marka insha allahu tacaala eh, waynu ka faaidaysanay waana rajaynaya insha allah inaynu eh, xambaarno aynu u bedelo af- ficil u bedelo iyo shaqo aad iyo aad baa umahadsantihiin Eh, eh, organisationka aad baa umahadsantihiin shirkanuna noo xiray tababarkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay howlwadeennada golaha deegaanka degmada carmo taasi oo qayb weyn ka qaadan doonto horumarinta shaqada loo hayo bulshada deegaanka